halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa sabti bisha oktoobarna waa kow iyo labaatan sannadka laba kun toddobiiyo toban idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah ololaha doorashada madaxtinimo ee dhinaca somalilan oo bilowday
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan dayuurad ku burburtay dalka kenya sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan ku dhowaad labaatan masjid oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka iyo kanada oo salaadii jimcaha kadib looga hadlay musiibadii afar iyo tobankii bishani oktoobar ka dhacday magaalada muqdisho barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambaryada iyo salaamaha iyo qodobo kale ayaad idaacadda intay socoto ku dhegaysan doontaane ku soo dhowaada marka horese warkii caalamka
habeennimadii jimcihii ayaa ciidamada beshmerga ee dhinaca kurdiska waxa ay hub culus ku rideen magaalada altuun kobri ee ku taala dalka ciraaq dhinaceeda ciidamada kurdishka iyo kuwa ciraaq ayaa waxa ay ka dagaalamayeen magaaladaasi tan iyo aroornimadii iyaga oo isku hayay gacan ku-haynteeda kadib markii ciidamada ciraaq ay ku dhowaadeen magaalada waqooyiga ku taala ee kirkud oo ah dhulka saliidda hodanka ku ah ee dalkaasi oy la wareegeen isbuucii hore meel ku dhow caasimada kurdiska ee erbil baqhdaad ayaa waxa ay sheegtay in ay qabsanayso dhammaanba dhulka lagu muransan yahay ee gobolka kurdiska halkaasi oy ku celin doonto xuduudaha sidii ay u yaaleen sannadkii labadii kun iyo saddexdii
ugu yaraan soddon askari oo ka tirsan ciidamada biliiska waddanka masar ayaa lagu dilay ayaa lagu dilay kadib markii kooxo mitidiin ay weerar ugu geysteen ciidamadaasi saxaraha galbeed ee waddankaas mas-uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay in ciidamada biliisku ay weerarkaasi ku qabsadeen xilli ay raadinayeen xubno looga shakiisan yahay inay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqa xasam ee dalka masar kuwaas oo sheegtay mas-uuliyadda dhowr weerar oo ka dhacay masar sannadkii lasoo dhaafay saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in sideed askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ka dhacay degmada waxad al baxriya oo boqol soddon iyo shan kilomitr dhinaca koonfur galbeed ka xigta caasimada dalkaasi ee qaahira
xogeyaha difaaca ee dalkan maraykanka jem mets ayaa waxa uu aqalka capital hillka ee baarlamaanka dalkan maraykanka jimcihii uu kula kulmay senator john mccain oo isagu ah mid ka mid a xubnaha aqalka sanadka ee dalkan maraykanka kadib markii guddoomiyaha golaha ee arrimaha guddiga korka ka ilaaliya danaha milatariga maraykanka uu ku goodiyey in ay soo saari doonaan macluumaadka la xiriira dhimashada dadka ciidamada maraykanka ka tirsan ee lagu dilay niger toddobaadkii hore halkaasi oo kulan hoose oo kula qaatay mccain mets waxa ayna ballan ku qaadeen in si xiriir ah loo eegi doono arrimaha hoose ee la xiriirta dilka askartan waxaan wanaajin doonaa xiriirkeenna waxaan sidoo kale sare u qaadi doonaa wadashaqaynta dhexdeenna ah waxaana taasi ay keeni kartaa in xaqiiqada rasmiga la helo ayuu yidhi mckein mckein ayaa waxa uu sheegay in kulankan uu ka caawiyey inay helaan xogta macluumaadka waxaana aan dareemaynaa ayuu yidhi inaan helayno xoogo nagu filan oo arrintaani la xiriirta qaar ka mid a ciidamada maraykanka ayaa lagu dilay dalka niger taasi oo keentay muran fara badan sida dilkooda uu dhacay
maamulka waaxda duulista hawada maraykanka ayaa qaramada midoobey ka dalbaday inay joojiso dadka raacaya duulimaadyada qaramada midoobey in boorsooyinkooda ay markaasi la raacaan laabtoobyada oo ay sheegtayna inay sababi karaan dab soo jeedinta hay-adda duulista ayaa waxa ay kaga hadli doontaan ururka caalamiga ah ee duulimaadyada qaramada midoobey marka ay kulmaan bishan maamulka waaxda duulista hawada maraykanka ayaa sheegay in batariyada qaar ee laabtoobyada ay sababi karaan dab in uu diyaaradda ka dhex dheliyo maraykanka ayaa waxa uu horaantii sanadkani mamnuucay diyaaradaha qaar ka imaanaya dalal dhowra oo bariga dhexe ku yaala iyo afrika in la soo raaco laabtoobyada xayiraadaas oo markii dambena dib looga laabtay
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi wararka idinkaga imaanayana waa v o a washington waa koob iyo labaatanka oktoobar ku dhowaad labaatan masjid oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka iyo kanada ayaa salaadii jimcaha kadib looga hadlay masiibadii ka dhacday magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan oktoobar ee qaraxa ahayd masaajidka daarul hijra ee ku yaala gobolka virginia waxaa salaadii jimcaha ka qaybgalay safiirka soomaaliya u fadhiya dalkan oo isagu abaabulka iska lahaa danjirayaal dhowra iyo sidoo kale madax ka socota wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waryahana jacfar kukaaye oo ka qayb galay kulankaasi salaada iyo sidoo kaleeto sida looga hadlay dhibanayaasha qaraxii xamar ayaa warbixintan nooga diyaariyay waxaa salaadii jimcaha oo lagu ducaynayay dadkii lagu laayay musiibadii afar iyo tobankii bishan ka dhacday magaalada muqdisho laguna cambaaraynayay qolyihii weerarkaasi geystay qeybteeda gobolka virginia ee duleedka washington ka soo qayb galay danjirayaasha dalalka suudan iyo jad washington u jooga saraakiil ka socotay safaaradda turkiga ee dalkan ergada jaamacadda carabta iyo madax ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaa si toosa ugu xiran masjidka daarul hijre ee gobolka virginia in ka badan afartan jaaliyadood oo midda soomaaliya ay kuwa ugu ballaaran ka mid tahay imaamka masjidka sheekh shaakir assayid ayaa madaxdan soo dhoweeyey isagoo dhinaca kalena cambaareeyey weerarkii boqolaalka rayidka ahaa lagu laayay ee ka dhacay isgoyska kilomitir 5 ee magaalada muqdisho
and we thank him for choosing Darul Hijra to be with us today.
waxaan ugu mahadcelinayaa safiirka soomaaliya ee washington doorashada uu doortay masaajidka daarul hijra si aad maanta inala joogtaan iyadoo ay soomaaliya ay maanta u murugoonayso weerarkii ugu dambeeyey ee aadka u xumaa waxaa kale oo nala jooga waaxda arrimaha dibadda waadna ku mahadsantihiin inaad noo timaadaan
we are one of the largest Somali community mosques in the area.
waxaa si aada loogu nuuxnuuxsaday sida ay u kala fog yihiin dhaqanka argagixisada magaca diimeed sidata iyo waxa ay diinta islaamku farayso waxaana lagu baaqay in si midaysan loo waajaho qolyahaasi islamarkaana dadka aan muslimka ahayn la tuso sida uu islaamku u qiimeeyey dhiigga dadka aan waxba galabsan iyo kuwa birimageydada ah sidaasi waxaa masjidka ka sheegay safiirka dowladda jaad u fadhiya waddankan maraykanka maxamed naasir
waxa ay rabaan inay ku sameeyaan magaca islaamka ma ahan islaamnimo imaamka ayaa si qayaxan u caddeeyey waxaannu nahay muslimiin diinteennu aad ayay u tahay mid nabad ah ma ahan diin rabsho ah marka muslimiintu waa inay u midoobaan sidii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen kuwani xumaynaya diinta islaamka
dowladda suudan waxa ay ka mid tahay dalalka saaxiibka dhowlaha soomaaliya waxaana safiirka washington u jooga mucaawiye cusmaan khaalid uu si dheer uga hadlay wanaagga soomaalida iyo heerkii ay joogtay waxaanuu si ay tiiraanyo ka muuqato uga waramay dhibaatada ay soomaaliya waajahayso isagoo xusay in ay ka adkaan doonto kuwa falalka dhagarta ah ku haya
si buuxda ayaan u fahansannahay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad adag waxay ahaan jireen qaranka ugu xooga badan afrika way joojin doonaan oo ay la dagaalami doonaan dibna u riixi doonaan dembiilayaasha argagixisada ah
waxaa ducatan lamida lagu sameeyey qiyaastii labaatan masjid oo ku yaala waqooyiga ameerika gaar ahaan magaalooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin qaarkoodna waxa ay ururiyeen lacago deeq ah oo ay qeyb kaga qaadanayaan gurmadka socda axmed ciise cawa danjiraha soomaaliya u fadhiya washington ayaa si gaara u maamuusay hogaamiyayaasha masjidyadaasi I wish to thank the Somali community, uh, all of you who have come today to show your solidarity, uh, the Muslim communities and friends of Somalia across the United States and Canada for their solidarity and support to the victims.
bulshooyinka muslimiinta ah iyo saaxiibada soomaalida ee guud ahaan maraykanka iyo kanada waxay u muujiyeen midnimo iyo taageero dhibanayaashii weerarkii muqdisho iyaga oo ku taageeray niyad iyo dhaqaalaba maanta oo jimco ah dhammaan masaajidada maraykanka iyo kanada waxaa looga duceeyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi waxaana howshaasi isku soo dubaridday safaaradda waxaan uga mahadcelinayaa imaamyada iyo hogaamiyeyaasha bulshooyinka muslimka ah iyo kuwa aanan muslimka ahayn sida wanaagsan ay uga jawaabeen codsigii aan u dirnay across the United States and, and, and Canada and the friends of Somalia from all nationalities, Muslims and non-Muslims, who, who positively responded to, to our call.
weerarkii isqarxinta ahaa ee lagu halligay rayidka boqolaalka ah ee muqdisho ka dhacay waxaa laga dareemay guud ahaan dunida waxaana inta badan wadamada caalamku ay isbarbartaag u muujiyeen soomaaliya iyadoo qaarkoodna ay durbaba u gurmadeen dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay jacfar kukaay v o a
aad buu mahadsan yahay jacfar kuukaay dhegeystayaal halka aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a dhinaca iyo somalilanna ololaha doorashada madaxtooyada ayaa maanta si rasmi ahi uga bilowday deegaanada somalilan mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa iyagu bilaabay ololahan sida ay qorsheeyeen guddiga doorashada waxaa maanta isugu soo baxay magaalooyinka taageerayaasha xisbigaasi waxayna mas-uuliyiinta goobo fagaaraha ay kula hadleen taageerayaasha xisbiga ucid wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxmuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa
dhawaaqayase waxaanka aad maqlaysaan waa qaar ka mida taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee uciid oo maanta isugu soo baxay meelo badan oo ka mida magaalooyinka somalilan sida ku xusan kaltanka ololaha doorashada madaxtooyada ee dejiyeen guddida doorashadu xisbiga mucaaradka ee uciid ayaa maanta si rasmiya u bilaabay ololaha doorashada noofembar saddex iyo tobankeeda la filayo inay dalka ka qabsoonto mas-uuliyiinta ugu sarreysay xisbiga ucid ayaa gobolada dalka kagala qaybgalay taageerayaashooda ololaha maanta bilowday wafdi hogaaminaya musharaxa madaxweyneha xisbigaasi faysal cali waraabe ayaa taageerayaashooda kala hadlay magaalada burco halka musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi axmed cabdi muuse uu isna ololahan kula qaatay taageerayaashooda magaalada laascaanood guddoomiyaha kumeel gaarhka ah ee xisbigaasi maxamed macalin xirsi ayaa isna kala qayb galay taageerayaasha ku dhaqan magaalada caynabo halka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ucid naasir maxamed xasan buuni uu isna ku sugnaa magaalada boorama mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin ku-xigeenka xogayaha guud guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee ucid afhayeenka xisbigaasi guddoomiyaha ololaha ee gobolka iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyana taageerayaasha kala hadlay fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa waxaanay dhammaantood tilmaameen qorshahooda xisbi ahaan iyo musharaxiinta ay doonayaan in loo doorto jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkooda sababta ay ku xusheen musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi faysal cali waraabe oo taageerayaashiisa kala hadlay magaalada burco ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa maanta waxaa bilaabmay ololihii baa bilaabmay maanta waxaa bilaabmay tartankii madaxnimaa bilaabmay waxaan ahay innaga ugu horrayna oo waxaa lagu bakhti nasiib baa loo tuuray xusbiga u horraynaya musharaxa u horraynaya marka innagaa wanka gallay insha allah maalinta codka la bixiya wankaynu geli doonaa subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxa weeye maanta waxaa loo loo tartamayaa dadka baratamaya asxaabtii ma aha waddani ma aha kulmiye ma aha ucud ma aha waxaa tartamaya waa faysa cali waraabe maysa biixi iyo iyo iyo iyo ciro iyo ku-xigeenadooda saddex lixdaa qof baa tartamaya walaalayaal walaalayaal markii shan iyo siddeetanka lagu kala helay shan iyo siddeetan lagu kala helay annagiiyo siiraanyo madaxweynaha maanta nasanaya labadiiba waa hanayno waxaan nidhi waxaan ka horraysiinaynaa in dib loo tiriyo dalka daltan iyaan ka horraysina waa aqbalnay waana doorashadii waanu aqbalnay taas ilaahay subxaana wa tacaale taasi wuxuu keenay walaalayaal inuu ilaahay uu dhacwi u geliyeyoo uu soo baxay haddana siiraayo laba kun iyo tobankii soo baxay walaalayaal ballan waxaan isku qaaday walaalayaal inaannu bisbeddel keenno inaannu tacliinta bilaash ka dhigno walaal inaan tacliinta bilaash ka dhigno waxaan doonayna walaalayaal inaannu caafimaadka bilaash ka dhigno inaan walaalayaal waxaan doonaynaa waddooyinka waddanka inaan isku xidhno waddooyinka dalka oo dhan toban sano gudaheed walaalayaal kaltanka ololaha ayaa dhigaya in xisbiyadu ay sidiis xigta u qabsadaan ololaha waxaana maalinta beriya u leh xisbiga talada haya ee kulmiye halka maalinta ka dambaysana uu leeyahay xisbiga mucaaradka ee wadani wakhti ku siman toddoba sannaood ayaa dadweynaha somalilan ugu dambeysay ololo rasmi ah oo sidan oo kale ah wakhtigaasi oo ahayd markii lagu jiray ololihii doorashada madaxtooyada ee lagu doortay madaxweyne siilaanyo waa doorashadii saddexaad ee madaxweyne ee somalilan ka qabsoton tan iyo sanadkii labada kun iyo saddex guud ahaanna waa doorashadii lixaad ee muddadaasi shacabka somalilan codkooda ku doortaan mas-uuliyiin iyaga matalaya laba doorasho golo deegaan hal doorasho baarlamaan iyo saddex doorasho madaxtooyo oo tani ka mid tahay ayaa muddadaasi ka qabsoontay dalka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal diyaarad yar oo ay saarnaayeen ilaa iyo shan qof ayaa maanta ku burburtay harada leeg nakura ee koonfur galbeed dalka kenya waxyar kadib markii ay ka dushay hoteel ku yaala magaalada nairobi wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan goordhow noo soo diray diyaarad ka mida diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dalka kenya ayaa ku burburtay harada lake naikuru maanta oo ay ku dhinteen qaar ka mida saxafiyiinta waddanka kenya sida uu sheegay agaasimka guud ee heedda duulimaadka waddanka kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano k c a a mr gilbert kibe in diyaaraddaasi ay saaraayeen ilaa iyo shan qof oo uu ku jiro duuliyihii islamarkaana ay ka kacday garoon yar oo ku dhex yaalla hoteel ku yaala deegaanka naikuru ka hor intii aanay ku burburin harada lake naikuru diyaaraddaasi ayaa la sheegayaa inay ku sii jeeday gobolka loo yaqaano naro county halkaasi uu ka socdo ololaha ballaaran ee jubilee xisbiga talada haya isku soo bixiisa oo saaka iyo gelinka dambe ee maantaba halkaasi ka qorshaysnaa waxaana la sheegayaa in kooxda wariyaasha ahaa ee ilaa iyo haatan la xaqiijiyey inay saaraayeen diyaaradda burburtay ay ahaayeen koox si gaara ula shaqaynaysay saraytarka deegaanka naikura haweenayda la yidhahdo suusan kihika oo goor dhoweyn saxaafadda la hadashay islamarkaana sheegtay in dadka halkaasi ku dhintay ay ahaayeen howlwadeenno dhinaca warbaahinta islamarkaana diyaaraddu ay mar kale u soo noqon lahayd qayb kale oo ka mid ah ololaha doorashooyinka lix iyo labaatanka bisha oktoobar dalka ka dhici doonta oo afar cisho oo keliya ay ka harsan yihiin islamarkaana si weyn isbahaysiga jubilee ay halkaasi ololayaal uga wadaan diyaaradda ayaa la sheegayaa in ay ka kacday garoonka loo yaqaano jakira county lodge kaasi oo ka mid a hoteelada iyagule garoomada yaryar waxaana la sheegayaa diyaaraddu inay markaasi ku duulaysay jawi aad u hooseeya ka hor intaanay haradaasi ku dhex dhicin hay-adaha gurmadka ayaa soconaya ilaa iyo haatan mana jirto dad nool oo ilaa iyo haatan ay ka soo saareen sida uu gilbert sheegayo taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka naikuru mister joshua ayaa isaguna sheegay in ay u direen ciidamo dheeraada oo gurmada oo garab siinaya doonyaha iyo maraakiibta dadka markaasi sababixintooda ka shaqeeya oo halkaasi weli ku howlan ololaha doorashooyinka ee waddanka kenya ayaa qaybo kala duwan oo dalka ka soconaya iyadoo loo adeegsanayo gaadiidka noocyada kala duwan ee diyaaradaha iyo kuwa dhulka mara islamarkaana ay soo baxayaan baaqiyo fara badan oo dadka kala duwan ee dadka reer kenya ay u rajeynayaan doorashada lix iyo labaatanka oktoobar dalka ka dhici doonta in ay noqoto mid nabadgelyo iyo xasilooni u dhacda kadib markii la baabi'iyey doorashadii sideedii agost oo ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta hase yeeshee maxkamadda sare ee waddanku ay u qabatay lixdan maalmood oo ku eg lix iyo labaatanka bisha oktoobar ururka dadka muslimiintu ay leeyihiin qaybo ka mid ah ayaa iyaguna maanta baaqay ka soo saareen magaalada nairobi u rajeeyey doorashooyinku inay nabadgelyo ku dhacaan islamarkaana madaxweyne uhuru kenyatta iyo ninka ay sida weyn u loolamayaan ee hogaamiyaha naasar rayla odinga oo mar ahaan jiray ra-iisul wasaaraha waddanka kenya isfaham wadahadal iyo nabadgelyo ay dalka ku soo dabaalaan yaasiin ciise oo dheere v o a nairobi mahadsanid yaasiin markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka aalaaba barnaamijkan waxaa inoo soo jeediya jamaal axmed cusmaan oo la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinkii ugu xooga badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ugu weynaa qaraxii magaalada muqdisho ka dhacay sabtidii aynu ka soo gudubnay ka oo ay ku dhinteen saddex boqoloo ruux dad lagu sheegay ayna ku dhaawacmeen tiro kaleo intaasi ka badan waa qaraxii ugu xoogganaa ee abid soomaaliya ka dhaca ee dhimasho intaa la eg sababa waxaa jirtay in dadaadu fara badan ay gurmad samaynayeen si dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi lagu gurmado kuwaasoon loo kala harin gudaha iyo dibadda intuba dowladda soomaaliya ayaa ku eedaysay kooxda shabaab inay weerarkaasi ka dambaysay inkastoo shabaab aanay sheegnin weerarkaasi ayaa dhinaca kale waxaa jirtay in dowladda soomaaliya ay ku baaqday dagaal ka dhanaahay al-shabaab kadib dibadbax toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho haddaba qodobkani goordhow ayaannu falanqayn doonaa sidoo kale dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka dalka kenya ayaa ku guuldaraystay inay isku keenaan madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga si markaasi doorashada ay u qabsoonto lixlabaatanka bishan oktoobar raila odinga ayaa hore waxa uu u sheegay in aanu ka qaybgeli doonin doorashada islamar ahaantaasina uu tilmaamay inuu ka baxay isagoo cabasho ka muujinaya guddiga doorashooyinka qodobkan isaguna goordhow ayaannu falanqayn doonaa ha yeeshee aynu ku laabanno magaalada muqdisho waxaa khadka telefoonka ee magaalada aan kula xiriiray maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho waxaana ugu horreynaan weydiiyey bal saamaynta qaraxii toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho oo u geystay dadka magaalada muqdisho iyo guud ahaanba soomaalida iyo wax laga baran karo bismillah runtii wax badan baa laga baran karaa maxaa yeelay arrinta muqdisho ka dhacda afar iyo tobankii oktoobar waxay ahayd arrin dhacdo soomaalidana ku cusub xagga khasaaro iyo ficliyan waxa dhacayba marka dabcan arrinta noocaas marka waxay keenaysaa marka in faham badan oo ku saabsan yani dhibaatadaas dhacaysa xalkeeda in la raadiyo lagana gaarsaanto qaabkii lagu istaajin lahaa ama loogu bayri lahaa in khasaaro intaas la eg ay dhacdo waxyaalo badanayna soo sahlaysa maxaa yeele dareen xoog badan oo argagax lu ahaa wixii dhacay dad badanna ku dhinteen intii dhimanta alla naxariisto intii dhaawacantana allah caafiya leena marka waa dawladda soomaaliya dabcan ayada laftirkeedana waxay waxay ka baran doontaa yani yani are cashir cusubo aysan hore qorshaheeda ugu jirin maxaa yeele waddan sideed milyana lagu qiyaaso oo saddex boqol oo qof maalin keliya ka dhimatay qiyaas dhibaatoleenaha marka qarankii o dhan baaba dhaawac soo gaaray baa dhihi kale waa sahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu ku baaqayo dagaal ka dhana al-shabaab horena way u jirtay in madaxweynuhu dhowr jeer uu ku celceliyay inay dagaal ku baaqayaan oo al-shabaab ka dhana marka hadalka madaxda ka soo yeeraya muxuu ka bedeli karaa dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab oo ah kooxda hadda dowladda soomaaliya dagaalka ay kula jirto dabcan wax cusub ma ahan maxaa yeelay dagaalku mar kastuu taagnaa oo ay lagu celcelinayo dowladda ku celcelinaysay muhiimadda ama waxaan rabnay inay dadka fahmaanna middaa ma ahan xaqiiqadii runta waxaa taa marka jamaalow dhowr gooro hore ayay sidaas madaxweynahan ugu dhawaaqay madax kala duwana dowladdana ugu dhawaaqday marka ficliyan wixiina way socdaan dhibaatadiina way dhacaysaa laakiin muhiimadda la rabo waxay tahay bulshada soomaaliyeedna inay fahanto lagana faaidaysto waxay tahay dhibaatadan waa soo noqnoqotay khasaaraheeda markastuu imaanaya xalke ugu fiican see lagu heli karaa see waxaan lagu xakamayn karaa muhiimadda la rabo taas waay saas sheegtay dowladda way sheegtay dagaal way ku baaqday dabcan jawaabaha ay ka bixiso ama sida ugu baaqdana ayadaa laga warsugayaa marka xalka nabadna kalama dhexeyn awalba qolyaha hadda laga hadlaayo waa tahay marka marka xalka muxuu kuula muuqdaa adiga dabcan xalka wuxuu igla muuqdaa wax kasta horta in wadaxaajo lagu wajaho oo xoog waxba kuma imaanayo maxaa yeelay waa dhibaato taagan waaye wax keliya oo la heli karaa waxay tahay in yani si degan oo ayadoo la iskaashanaya shacabka iyo dadkooda waxgalka ah iyo dowladda soomaaliya iyo qolyaha kaleeto laftirkoodaba in la xasiliyo oo la dejiyo bal istaraatiijiyad ka duwan waxaa hadda lagu socdo ummadda loo sheego in waxaan ay dhib yihiin wax kasta lagu raadiyo wasiilada ama wadiiqada keliya sahli karta in waxaan lagu istaajin karo dabcan waana qorshe dheer oo u baahan in ka feker iyo iyo iyo iyo iyo iyo maaragtay wakti la geliyo midaas iyo waxyaalo badan oo dabcan lagu gudbi karna way imaan karaan marka waxaasoo dhan laisku ururiyo xoogooda waxay ku bulshada iyo dowladda soomaaliya si toosa udhexmar aad baad umahadsantahay maxamed adiga mid walaala waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nure oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa dhegaystayaal dhinaca kale toddobaadkan waxaa guddiga doorashooyinka dalka kenya ay ku guuldaraysteen inay isku keenaan hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya raila odinga iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyadoo la filayo in lix labaatanka bishan oktoobar ay doorasho ka dhacdo dalka kenya xilli odingana uu sheegay inaanu ka qayb qaadan doonin doorashadaasi uuna dhaliilayo guddiga doorashooyinka haddaba arrimahani saameyn intee leegba ku yeelan karaysaa doorashooyinka dalka kenya iyo nabadgelyada iyadoo sida la xasuusto doorashadii labada kun iyo toddobadii ka dhacday dalka kenya ay sababtay khasaare aad u fara badan oo dhimasho barakac iyo dhaawac dadka rayidka ay soo gaaray intuba dadkuna baqdintaasi ayay qabaan oo dhegahooda ayay ka guuxaysaa arrinkii dhacay laba kun iyo toddobadii waxaa arrimahaasi la falanqaynaya doctor aadan makena oo ah qoraa kana faallooda arrimaha geeska afrika ahna tifatiraha mareegtada wararka wardheer news isagoo ku sugan dalka kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray waan weydiiyey bal doorashada dalka kenya la filayo xilli raylo dingan uu sheegay inaanu ka qayb qaadan doonin doorashada sidii laga rabay ayay u dhici doontaa waa sida dawladda kenya ay wado inkastoo ninkan raila uu yidhi ka qaybgeli maayo sanduuqiisi iyo magaciisi waa lasoo dhigayaa doorashadana si caadiday u dhacaysaa asagana wuxuu ku hanjabay isla maalintaas ayuu mudaaharaad iyo khalkhal samayn doonaa laakiin dawladdii way diyaargarowday xagga nabadgelyada sidii loogu h hortegi lahaa ciddii isku daydo inay khilaaf keento marka arrintaani sow lagama yaabo inay dhibaato ka dhex dhaliso bulshada kenyaanka oo la ogyahay wixii ka dhacay doorashadii labada kun iyo toddobadii lagu murmay ee kenya way dhici kartaa in khilaafaad ama dagaal la eg sida kan aada soo sheegtay ee horaan u dhacay dad kumanaan ay ku dhinteen boqolaal kunna ay ku barakaceen hase yeeshee xilligan aan joogno sida noola muuqato wax dhibaato ah wadanka kama aloosno dadku waa iska degan yahay ilaa maalinka unbaa la sigayaa laakiin saadaasha waxay u eg tahay haddii ninkii la doonayo inuu ka qayb galo doorashada uusan ba soo istaagin oo diyaar u ahayn inuu loolamo dadweynihii waa iskeegaan codkii baa la rigi siida anigu sida aan u arko qoladan jubilee ee madaxweynaha uhuru kenyaata uu hogaaminayo diyaar bay u yihiin inay codadkooda rigaan wayna dhici kartaa kuwo xagga raayilaa jiray inay ufta bukaacaan dhankan uhuri oo maaragta xisbigiisa jubilee ah waxaa soo baxayay dhowaantan in sidoo kale guddiga doorashooyinka ay isku dayayeen inay arrintan khilaafaadka ahi bal ay dhammeeyaan wixii khilaafaada dhexdooda ka jiray oo raylana wuxuu ku adkaysanayaa guddiga ayuuba dhaliilsan yahay marka madaxweynaha marka labaad ordaya uhuru kenyatta iyo kulankii raila ma uusan dhicin arrintaasi bal ka waran haddii raila uusan ka qayb qaadan doorashada isagoo ka cabanaya guddiga doorashada oo doorashadii la aado sharci ahaanshaha iyo xalaal ahaanshaha doorashadaasi maxaa lagu nisbeyn karaa waxaa lagu nisbeyn karaa labaatan sano ka hor kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo todobadii doorashadii dhacday mike baki uu kusoo baxay rayha sidii ugu cadanayay oo uu lahaa maaragtay anigu waa lay dhacay maantao labaatan sano laga joogana weli wuxuu leeyahay waa lay dhacay guddigaasna waxaa weeye waxa awooda ay leeyihiin ma jiro dawladda way habaysan tahay doorashadii ha lagu noqdaa la yiri wax kala daalagelin
waa ta aad baad mahadsan tahay doctor aadan makina wacalaikum salaam aadan makina ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti inoogu ahaa isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe nabadgeliyo
sanad jamaal axmed cusmaan ayaa barnaamijkaasi noo soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya halkaasi aad kala socotaanna waa v o a washington iyo idaacadda galabnimo haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa nala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeeni hambalyada iyo heesaha bal dhambaalka ugu horreeya haddaan soo qabto waxa uu ka yimid aabe cabdille cabdiraxmaan iyo hooyo xabiibo xiirey xasan hooyo luul aadan xuseen iyo hooyo dahbe axmed dhicisow abti maxamed xiirey hooyo nadiifo xiirey iyo abti xasan xiirey hooyo deeqo xiirey iyo hooyo aamine xiirey iyo sidoo kale hooyo farxiyo maxamed cabdi dhammaan reer axmed cismaan oo kale ah baa la yidhi abshir xaaskiisa iyo caruurtiisa caasho saygeeda iyo caruurteeda muxyadiin xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaan iyo saygeeda iyo sidoo kale doctor cabdulqaadir cabdile cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aamino cabdile cabdiraxmaan iyo dhammaan reer cabdile ganey maryan nasro muna xamdi saabriin iyo cabdulaahi cabdijabaar iyo sidoo kale cabdicasiis maxamuud cagey iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdinuur maxamed cabdi cabdiqani maxamed cabdi yaasmiin maxamed cabdi cabdifataax maxamed cabdi iyo saamiyo jamaal axmed waxay ku magac dheer tahay sharaf waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan jamaal axmed cismaan waa lisasoogal ibraahim waa wariyaheenna iyo mulki cabdile cabdiraxmaan ay gabar igu dhalatay lix iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi salma jamaal axmed ibraahinow jamaal si hoosaan ugu sheegay marka uuna soo gaarsiiyey warka farxadda leh ee ku saabsan inay gabadho u dhalatay marka si hoosaan ugu sheegay waxaan ku dhahay haddaadan caashaba u bixinayn walba magaciil kale aad u bixisaan adig iyo xaaskaas la garataan iyo waxaan yidhi cuud ha loo raaciyo marka intiiba waa laga booday xalaal caleeg malaha dad iga xoog badana soo gala meesha soo barbar ayaan leenahay salma jamaal axmed cismaan tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxu tartaa allaha kaa dhig baan leenahay aamiin caasho warqadana waxa ay naga soo gaartay warsame sheekh cabdi oo daacad loo yaqaano waxaana uu jecel yahay inuu hawada hambalyo iyo heestanbu u mariyo nuur ibraahim fiiqow iyo wuxuu yidhi marwadiisa oo gabar ugu dhalatay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan gabadhaasi oo loo bixiyey asmo waxaana uu leeyahay allaha ka dhigay tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaal kale oo tahaniyad aroosa waxa uu naga soo gaaray agaasimaha idaacadda jowhar maxamed abuukar casayr iyo tafaftiraha idaacaddaasi bashiir cali daahir caanaboore waxaay kale yihiin dadka kale dhambaalkan ku jira cabdikariin cumar macalin aalos buu ku magac dheeryahay iyo cabdiqani sheekh maxamed bile cusmaan coome iyo cabdifataax nuur saney cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag cabdulaahi xasan buraashi yuusuf abuubakar ibraahim bakistan iyo maryan sheekh cabdi iyo cabdiweli axmed hilowle xamari sheekh ibraahim iyo amran isaaq cali iyo saalim axmed saalim dhammaan bahda idaacadda jowhar waxa ay tahniyad aroos u dirayaan axmed cabdiraxmaan axmed iyo amiiro maxamuud abuukar arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe sagaalkii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa midkii barakooba ee baraka leh ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaa leenahay caasho dhegaystayaashana waxaan u soo qabanaynaa sida dhuuxa boorame iyo codkii maxamed aadan isaaq
dhirtuwada udgoonay dhaamelku yaallay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen daxadu ay furuu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamelku yaallay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen daxadu ay furuu tahay sidabaatu dhiiganto debi baxay lamoote waadigu dheerte sidabaatu dhiiganto debi baxay lamoote waadigu dheerte wanag dhaxal u yeesheeku arkaa wanag dhaxal u yeeshee u yeeshee u yeeshee waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhigana waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhigana sida dhowl guyoo da'ay ama dhibica roobka tiilaygu dhehe ama laama dheebiyood dhulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowr guyoo da'ay ama dhibi caroobka tiilaygu dhehe ama laama dheebiyood dhulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare dhoolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye dhoolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhigana waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhigana
waa tahay sida dhuuxa boorame ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu noqono caasha dhambaalkan waxa uu nooga yimid aadan cabdi axmed iyo cusmaan axmed hufane iyo waxay yidhaahdeen ikhra cali cumar ikhro ilays iyo maxamed yuusuf cabdulaahi cabdisalaan maxamed ibraahim sakariya cali raagi iyo muuse muumin hagar caanugel iyo cabdulaahi cali abuukar iyo cabdulaahi cali xeerow iyo saalax cali abuukar xasan xaaji iyo maxamed cabdisaney dhammaan dadkaasna waxay tahniyad u dirayaan cabdi axmed xuseen iyo huda cabdi xasan oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beledweyne waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara eebana oo ubad qayrqabo kala siiya aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa ku jira dhammaan saaxiibada laanta afka soomaaliga v o a waxaa u horeeya madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yeber oo wehliye anigaa ku jira ibraahinow haaruun macruuf xasanaa ku jira maxamed colaad xasan axmed cali sheekh iyo sidoo kale xuseen barre aadan iyo jaamac buulle jaamac ibraahinow adigana lagaama tegin laakiin waxaan filaya marka een, inaan isku xignaani adiga Laba sa- dhexdaa liigiya aniga.
laba sadaroo isku xigta inaan ku qornaano laakiin ah, sidanna waa okay waxaa kaloo ku jirta sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur bukhaari sahre cabdi axmed maxamed cabdi xasan sandheere cabdicasiis xuseen cismaan bashiir abikar ismaaciil xuseen farjar cabdixakiin maxamuud shirwac jacfar kuukay falastiin axmed iimaan iyo sidoo kale farsamayaqaankeena jemi faria dhammaan saaxiibada v o a waxay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan jamaal axmed cismaan oo ka mid a wariyaasha laanta afka soomaaliga ee v o a iyo mulki cabdulle cabdiraxmaan oo ay gabar ugu dhalatay lix iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey salma jamaal waxaan leenahay salma soo barbaaro soo weyno oo noqo tii iyada is anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray maxamed cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nastee xirsi axmed iyo cabdiweli faarax barre iyo suleymaan xasan injineerka dhammaan reer cusmaan xirsi iyo dhammaan reer suldaan cali waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin dhammaan dadkaasi in ay taaniyad gaarsiiyaan maxamed suldaan cali iyo waxay yidhahdeen asmo cusmaan xirsi oo meherkoodu uu ka qabsamay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin meherkiina haydin horseeda guur kheyr qaba
buraaqdii rasuulka buugaysa tahay kaama baaqahay buraaqdii rasuulka buugaysa tahay kaama baaqahay baashaalkaadiyaanu bukaa baxsanee iga baanihe baashaalkaadiyaanu bukee inaabage enasxabu
berigii burhaananka waayo oobaad waa ka go'aahe beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane
baasiima dhine berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aahe beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane bagaada isaar bilane
baasiima dhine berigii dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulle cabdiraxmaan iyo hooyo xabiibo xiire xasan iyo hooyo luul aadan xuseen iyo hooyo dahabo axmed dhicisow abti maxamed xiirey hooyo nadiifo xiirey iyo abti xasan xiirey iyo hooyo deeqo xiirey iyo hooyo aamine xiirey iyo hooyo farxiye maxamed cabdi dhammaan reer axmed cusmaan abshir xaaskiisa iyo carruurtiisa caasho saygeeda iyo carruurteeda muxudiin xaaskiisa iyo carruurtiisa ayaan iyo saygeeda doctor cabdulqaadir cabdulla cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa aamino cabdulla cabdiraxmaan iyo dhammaanba reer cabdulle geney maryan nasro muna xamdi sabriin iyo cabdulaahi cabdijabaar cabdicasiis maxamuud iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo carruurtooda cabdinuur maxamed cabdi iyo cabdiqani maxamed cabdi iyo yasmiin maxamed cabdi iyo cabdifataax maxamed cabdi iyo saamiyo jamaal axmed sharaf ku magac dheer waxaana ay taaniyad jecel yihiin inay u diraan jamaal axmed cusmaan oo ka tirsan wariyaasha v o a iyo mulki cabdulle cabdiraxmaan oo gabari ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen lix iyo tobankii bishan oktoobar magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasina waxaa loo bixiyey salma jamaal axmed cusmaan waxaan leenahay salma soo weynaw noqotay dadkeeda iyo dalkeeda anfacda anigana aamiin ayaan ku darayaa ibraahimow dhinacii heesaha mar kale haddaana baarno bal maxaad noo haysaa waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa hees ay ku luqayso fanaanada nimco yaasiin naftana sasaabo ku idhi saku buu imanayay intaa samirihi lahaw haddana galalayayo saskiyo riyada igu badani sahwiga waxaa iigu wacan codkagiyo suuradii into la iisoo sawiro sallantiyo sheekadii kalgacalkee ni isugnaa hadday saxal moodayaani sifaha ma iloobi karo sifaha ma iloobi karo sidii anoo kale cishqigu labadayu isugu sidka dad baa saliidoon la rabaa samaanta dhexdooda taale inay kala saydhiyaani miyuuse iga suulayaa jacaylikani kuu sidaa saaku igu daran yaho si weyn baa lay hayaa ruuxay gaa kula socdo anigu salka kama fadhiyo ruuxay yaa kula socdo anigu salka kama fadhiyo sare diaymashada ayaan sadaliya
waa tahay haddii aan intaas uga gudubno heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada nimco yaasiin dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno waxaa halkan tahniid aroos uga diraynaa baa layidhi arooska iyo aroosada kale ah cabdulqaadir cabdi kaynaan iyo marwadiisa waris maxamuud xuseen oo arooskoodu ka dhacay baa layidhi magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda buulaxuub ay taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan waxaa tahniyada diraya baa layidhi aabe kaynaan xirsi iyo hooyo nadiifo maxamed caalin iyo caruurtooda oo kale ah axmed cabdi kaynaan xirsi faadumo cabdi kaynaan iyo aamine cabdi kaynaan aabe maxamuud xuseen iyo hooyo iftiin maxamed xuseen iyo cabdulqaadir xasan kaynaan iyo xaaskiisa foos cali kaynaan iyo sidoo kale mahad diini xasan iyo xaaskiisa sacdiye cali kaynaan faadumo khaliif kaynaan iyo seygeeda maxamed xasan kaynaan sidoo kale waxaa hambaliyada ku jira oo tahniadaasi diraya faadumo xasan kaynaan iyo seygeeda sheekh daahir sahro cali kaynaan iyo farxiya cali kaynaan iyo hodan cali kaynaan aabe cali kaynaan iyo hooyo cibaado xaashi yuusuf eedo xabiibo kaynaan iyo eedo caanood kaynaan baa layidhi waxaan dhammaantood aan leenahay bay yidhaahdeen oo dhammaanteen aan leenahay gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax ubad khayr qaba rabbi haydin kala sii bay leeyihiin annaguna waxaan leenahay aamiin waa tahay dhambaalkan caasho adiga ayuu kaa bilaabanayaa caashucuud haaruun macruuf xasan iyo maxamed colaal xasan axmed cali sheekh xuseen barre aadan iyo jaamac buulo jaamac iyo aniga iyo zahra ciile nuur iyo nuur xasan nuur iyo zahra cabdi axmed maxamed cabdi xasan sandheere cabdicasiis xuseen cusmaan bashiir abikar iyo ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo jacfar kuukaay iyo falastiin axmed iimaan waxaa dhammaan asxaabta v o a ay jecel yihiin inay hambaliyo gaarsiiyaan jamaal axmed cusmaan iyo mulki cabdulle cabdiraxmaan oo gabar ay u dhalatay lix iyo tobankii bishan oktoobar magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaas oo loo bixiyey salma jamaal waxaana ay leeyihiin salma soo weynaw oo noqotii waalidkeed iyo dadkeed iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhinacii heesahan soo gaaray baahinow dadkaan uga nasan jirnay dhambaalada maxaa dhegaystaas u soo qabanaysa ayaan dhalad heesta layidhaha ayaan u soo qabanaya waa codkii salaad maxamed shaankiisala darbi
waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan ur habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir cabina maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ayrageelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloolashidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaay adiguna aqoonso ilidhow daaga ugow sida ayrageelbaan ku ololayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho ardaaga ubo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo waxaan ur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo naba
dhalad ayaan intaas kaga gudbaynaa iyo codkii salaad derbi dhambaalkan caasho waxaa wadajir noogu soo qoray aabe maxamuud yuusuf cali koor iyo hooyo xaliimo faarax suudi iyo weriye xamse maxamuud yuusuf iyo maxamed maxamuud yuusuf iyo nasra maxamuud yuusuf iyo xamdi maxamuud yuusuf iyo cabdinaasir maxamuud yuusuf aadan maxamuud yuusuf iyo dirir maxamuud yuusuf iyo rigaax maxamuud yuusuf ifraax maxamuud yuusuf iyo igraan maxamuud yuusuf ubaxa maxamuud yuusuf iyo qadar maxamuud yuusuf mustafa maxamuud yuusuf iyo waxay idhahdeen keese cabdulaahi yuusuf iyo qadar cabdulaahi yuusuf jaamac maxamed yuusuf cali cabdi weli yuusuf iyo waxay yidhahdeen jaamac cabdiweli yuusuf waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan najax maxamuud yuusuf cali koor oo wiil ugu dhashay magaalada muqdishow waxaana wiilkaasi loo bixiyay yidhahdeen maxamed kamaal waxayna leeyihiin maxamudow noqo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa hambalyo dhalasho oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaan halkan hambalyadaasi ka diraya aan uga diraynaa baa layiri annaga oo kale ah abshir aadan maxamed dalmar iyo cabdilatiif bare aadan wuxuu ku magac dheeryahay ganey maxamed aadan sheekh shaah iyo cabdinaasir aadan madgale baa layiri iyo ibraahim aadan madgale iyo sidoo kale cabdinuur aadan iyo eedo faadumo cabdiraxmaan iyo eedo raxmo sheekh shaah iyo habaryaer maryan cali nuur iyo habaryaer safiye cali maxamed xaaji maxamed xaaji aadan nuur iyo sidoo kale isxaaq aadan maxamed iyo sidoo kale xasan cabdiraxmaan nuur iyo maxamed samow master xamer buu ku magac dheeryahay iyo cali cabdi maxamed wuxuu ku magac dheeryahay suurad iyo sidoo kale xasan isxaaq master wuxuu ku magac dheeryahay sonkorow iyo ugu dambeyntii caaqil aadan maxamed cali dhammaantood waxa ay kala joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaanay hambaliyo dhalasho oo farxad la u diraya baa layiri boqorka iyo boqoradda maxamed sheekh shaah iyo gaclisadiisa maymuun cali nuur oo wiilagu dhashay gobolka baaya gaar ahaan waa goofgaduud buuray xaraaw taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan oktoobar ee sanadkan wiilkaas ku dhashay goofgaduud waxaa loo bixiyey baa layiri fahad maxamed sheekh shaah waxaan leenahay bay yidhahdeen noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin caasha dhammaal gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray hooyo sugaay soomane iyo hooyo axado sayax iyo aabe mukhtaar mahad maxamed mukhtaar mahad iyo gaani mukhtaar mahad iyo farxiyo mukhtaar mahad sacadiye mukhtaar mahad iyo farxiyo xasan nuur iyo raaxo xasan nuur shukri xasan nuur iyo nasro xasan nuur iyo nasteexo xasan nuur iyo yuusuf cusmaan ooyow cabdulaahi dubad sharmaarka iyo waxay yidhaahdeen xuseen cabdisamed aadan dhammaan dadkaas waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaneyd gaarsiinayaan aabe maxamed xasan nuur iyo hooyo ifraax mukhtaar mahad oo gabadh ay ugu dhalatay beled xaawo waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sabriin maxamed waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga sabriin tii soo weynaato anfacda dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim oo dhambaalladii dhegeystayaasha ay noo soo dirsadeen aroosyadii meheradii dhacay iyo sidoo kale waraaqihii dhalashada ahaa dhammaantood waan dhammayna maxaa noo xiga gabagabadii waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa bir baa kugu gudbana waxaa wadajir ugu laqaynaya cumar dhuulle iyo maryan mursal barnaamijkeeni hambalyada iyo heesahana intaas ayaan kusoo gebagabayna waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono haddii allaydma waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelodhamaysiiyo qoraxdoodhi jaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qoraxdoodhi jaama dhamaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe
waa tahay dhegaystayaal barnaamijkaasi aad dhegaysanaysaan waxaa si wada jir aan ila socodsiinayey cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray waxaana gudaanad uu ahaa baahinteennii galabta ee halkan aan idinkaga baahinaynay anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdiaxmed iyo bashiir abikar oo dhinac iskudubiradka noo qaabilsanaa waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantii isku duuban sidaas maqal dambe xiisaha la nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.